waad mahadsan tahay shirwa bishaan oo oo oo hadda soo dhaafnay september ayaa meeshana mid waa bilaabnay waxaan ku bilaabnay erge ayaan ku bilaabnay ergidii ayaa waxaa soo dooratay xildhibaano labaatan iyo lix xildhibaan ah golaha deegaanka degmada xudure ergadaas markay soo dooratay kadib golahii deegaankii muddo satamaan hadda waxaa u socday seminaaro iyo sidii laiskugu dooran lahaa ayaa u socday marka maanta waxay noqotay natiijadii inay doorasho dhacdo waayay marka maxay doorteen maanta sasay u doorteen maanta waxay doorteen guddoomiyaha degmada xudur iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa labaad ee koowaad iyo labaad ay doorteen saddexday doorteen maanta waayahay yay u doorteen markaa si siday codayntu u dhacday codeynta waxay u dhacday guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa loo doortay oo horey guddoomiyaha degmada u ahaan jiray ayaa la doortay waxaa la tartamayay nin kale maxamed macalin cabdiraxmaan liiraa maxamed cabdiraxmaan lin liiraa ninkaas wuxuu helay toban iyo kow cod maxamed macalin wuxuu helay toban iyo afar cod oo sanduuq oo doorasho oo cod qarsoon ayaa ahayd maxamed macalin wuxuu ku guulaystay afar iyo toban cod maxamed cabdiraxmaan wuxuu helay kow iyo toban cod hal codna waa ka halaabay marka natiijada taasaa maxamed macalin axmed guddoomiyaha degmada ugu guulaystay markaas waayahay waxaa xildhibaan la isweydiin karaa marka laga yimaado doorashadan maanta la doortay hanaankan aad sharaxday loo doortay golahan deegaanka markooga hore iyaga say ku yimaadeen yaa soo xulay maa la soo doortay iyagana mise iyagana xulitaan bay ku yimaadeen iyaga xaggey ka yimaadeen marka hore golaha deegaanka waxay ka yimaadeen hadda degmada xudur boqol iyo konton erge ayaa la diyaariyey oo tobanka qabiil meesha degan laga soo xulay ergada markaasti kadib halkii xildhibaan ergadaas odayaasha soo xulay ergadaas kadib tobankii xildhibaan waxaa doortay toban iyo shan qof toban qof labaatan qof hadda sidii oo qabailada qaar baa laba xildhibaan helay macnaa laba xildhibaan ninkii haysta oo ergidiis labaatan iyo shan bay ahayd macnaha sideedii sidii dadka ay ergida ugu kala zaayid ahaayeen halkii xildhibaan oo ugu yar oo la doorto ee shan qofood la dooranaysa markaa dadka dooranayay maxay ahaayeen ma bulshada magaaladay ahaayeen mise odayaal dhaqameedka mise ergooyin lasoo xulay maya bulshada magaalada erge haddii lagu yidhaha waxay ku kooban tahay ergada odayaasha dhaqanka culmaa-udiinka haweenka ururada bulshada qeybaheeda dhalinyarada iyo haweenka intaasay ka koobnaayeen waayahay waxaa la isweydiin karaa xildhibaan doorashaa dhacday oo guddoomiyihii magaalada la doortay xildhibaana isu yimi iyagii baa u codeeyey tartan baa dhacay xeerka iyo nidaamka amaba sharciga uu ku maamulayo golaha uu ku hagayo ama laysku maamulayaba golaha deegaanka gudahooda ee awoodihiisa siinaya ama ka qaadi karaya ee tilmaamaya shaqooyinkiisa uu qabanaya sharcigaana ma la diyaariyey se ma jira ha sharciga waxaa diyaariyey baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa la yidhaha sharcigaas number diesha dowladaha hoose ayaa lagu maamulaa waxaa diyaariyey wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo marisay baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed keli ma-aan hadda dowladaha hoose ee gobolada dhanba waa qaateen sharcigaas buugaas number diesha laa meel kastaba waa xeer number diesha laa meel kastaba waa lagu haystaa xeerkasaa lagu maamulaa ninka guddoomiyaha degmada macalmaayarka saas ku ah ku-xigeenkiis waa saas kan labaad waa saas guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada xudur waaye maxamed macalin axmed marka saasaa loo doortay heerkaas oo sharci ah oo job scription ay ku shaqeeyaan ayaa u diyaarsan waa hor yaalla buugooda
waa markii ugu horreysay ee dabcan degmada xudur ay ka dhacdo in qaabkan la ysku soo doorto maxay tahay tallaabada xigtaa xildhibaan baa tahay ma loo gudbinayaa deegaanadii kale mise waxa weeyaan tan umaad ku wadeenoo tijaabo ahayd aada baa uwaafsan tahay shirwa dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay diyaarisay sharciyadaas kadib waxaa la sameeyey assessment baa la sameeyey degmooyinka markii la sameeyey waxaa usoo baxday oo dhaqaalo usoo baxay in la dhiso shan degmo ay ka mid tahay kow degmada xudur degmada ceelberde degmada berdaale degmada baydhaba degmada baraaw intaasaa dhismaha usoo baxday hadda ceelberde guddi anaga nabad ahaa joogo shaqada waa ku socotaa oo oo ergooyinkii iyo wixiiyaa socdo oo hooshi waaba ku socotaa degmada berdaalena berkee caleemasaarkiya inta waxaa ah bisha shan iyo tobankeedi oo tana maanta kow iyo toban waa afar beri kadib caleemasaarkii eedihii u nkii madaxweynihii dowladda dhexe oo wasiirkeeda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada martiqaad badan baan fidanay dadkaasaas kugu imaamaya kadib waxaan aadaynaa degmada berdaala ma kasi